agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka ee duulista jubbaland saciid cabdulaahi macalin ayaa magaalada kismaayo ka daafuray aqoon kororsi loo qabtay shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee sayid maxamed cabdullaah airbort tababarkan ayaa inta uu socdo shaqaalaha lagu bari doonaa sharciyada garoomada diyaaradaha iyo sida loo maamulo agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka ee duulista jubbaland saciid cabdulaahi macalin ayaa ka warbixiyey ahamiyadda tababarkan waxaa laga hadlay waa aviation security siday noo sheegeen khubarada shan garoon oo soomaaliya ka tirsan oo kismaayo iyo baydhabo garowe boosaaso iyo muqdisho yaa ay kaawo hay-addan la yirahda duulimaadka adduunka caalamiga ah ayaa waxay samayn doontaa audit ku samayn doontaa garoonka u qalmay standard ahaan inuu la kulmay bal requirementska laga rabay oo international loo tixgelin karo marka requirementskaasaa la rabaa in laga sii hordhaco oo hadhow markii la imaada si aan loogu fashilmin casharadii ay sii qaataan dadka ka shaqeynaya garoonka gaar ahaan qeyb security ugu muhiimsan shaqada ugu horeysa soo qabana waxay ahayd ansaaka soo shir gudoomiye guddiga amniga garoonka eba security committee noo suura gashay alxamdulillah waan sameynay ansaakana waa soo shir gudoomine ayagana instructionada ay ku shaqeyn lahayen way qaateen waxaa ku xigay tiimkan aviation security ka shaqeeyay in training la siiyo oo kadib shahaadada la siiyo certified everywhere ay hadda imaato duldaleeladiina aan iska sii gufayna ama aan iska sii dabalna hadduu ilaah yidhaahdo oo dhintaas agaasimayaal aad u mahadsantihin soo ajiibitaankiina idinkana waxaan kaga mahad celinayaa idinkoo gelinka dambe agaasi meel waxaa oga dhignay subii hore shaqay jireenoo garoonkii waa laga shaqeey subii hore lagan baaqan karo muhiim bay u tahay marka dhallinyaradan amniga ka shaqeysan ay joogaan marka gelinka dambe saasaa oga dhignay waa idinkaga mahad celinaya waa dareemaya idinkoo daalanoo subaxii shaqo jiray inaad galabka soo ajiibtaan just five six days waa inaad iska dulqaataan aan rajeyn hadduu ilaah rado insha allah shahaadadiina si quruxda u qaataan waad gudubtaan imtixaanka haddee si agaasimaysi sheegeenna garoonkaas markii la soo gelayo waa muraayadda jubbaland laga fiirinayo wixii lagala kulmo umay dadka naga gudbinayaan meeshaas baadi lagu fashilmo banaanka waxaa waye gudihii waxaa le waxba kama jiraan marka aad bay u mahadsantihiin waxayaba hadda korba nagama soo gaarin haddana inaa un aqoontiina sii kororsataan dadaalkeena sii wadaan mas-uuliyadda dhankeena ka qabataan wixii gaabis oo haddee wasaaradda gaadiidka iyo garoonka maamulkiisaba ay leeyihiin qof kastaaba hameena waax iyo madax xafiiseed waxbuu ka tirsan yahay meeshaasuu u marsiin karaa no problem waxaa weeye feel free anin dhallinyaraan isku malaynaya weli oday miihii waa idiin furanha any time ay ii baahantihiin qof kasta waxduu ka tirsan yahay marmar garoonka waa imaadaa intiina badan qaar waa sana qaarna ma arkin wasaaradda meesha ku taalla waa taqaanaan soo dhowaada agaasimabiski ballanqaadka arrinta ay codsateena waa ballan qaadaya agaasima haddaba waaxa kalaa maqan oo sida taawarka dhallinyarada ka shaqeynayso kale gabdho badan ay ku jiraan kuwa administrationka gabdho badan ay ku jiraan insha allah wax un inaan kusoo kordhiy gabdho ah weliba top managementiga ah si kastaba tababarkan ayaa wax badan ka tari doona aqoonta shaqaalaha garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo kaasi oo dhowaan ka qaybgeli doona tayada garoomada dalka oo lagu samayn doono qiimeyn